kulan wacan oo wanaagsan waa markadii barnaamijkeedii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeeda toddobaadkii tegay iyo soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheena maxamed kaafi waxaa magaalada atlaanta ku qaabeeya yuusuf sheekh cabdow waxaana soo saaray anigoo cabdilcasiis siidi guud ahaan madaxda maamulka dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku fashilmeen in masiirka ummadda halkii loogu talagalay ay ku heshiiyaan taa beddelkeedana waxaa dhacday in guud ahaan haatan beesha caalamku ay la wareegtay arrimihii dalka soomaaliya si gaara kolka aan u taabtana arrimaha la xidhiira dhinaca xalka gaarista guud ee ku saabsan qaabka doorasho ee sanadka laba kun lix iyo toban ay soomaalidu u wajihi doonaan haddaba waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixin ka diyaariyey wixii dhac kulamo badan iyo wadatashiyo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib waxay ku guuldareysteen in ay gaaraan mowqif ay ku midaysan yihiin oo ay ku wajahayaan nooca doorashada ka dhacaysa soomaaliya sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka taas ayaana ugu dambayntii keentay in dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka ay gaaraan go-aanka nooca doorashada soomaaliya ka dhacaysa sanadkan in laba aqal la dhiso ayaa la go-aamiyey aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa waxaa lagu salay doonaa nidaamka afar dhibic shan oo soomaalidu ay wax ku qaybsato haatan halka aqalka sare oo ah aqal ku cusub soomaalidana lagu salayn doono habqaybsiga maamul goboleedyada iyadoo sidoo kale maamulada ka jira dalka ay qaadan doonaan min sideed xubnood marka laga reebo maamulka puntland iyo weliba maamulka somalilan oo min kow iyo toban xubnood la siiyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in go-aankaasi loo gaaray maadaama maamulada puntland iyo somalilan ay ka horreeyeen dhismo ahaan maamulada kale ee ka jira dalka iyo sidoo kale maamuladaas oo deegaan ahaan ka baaxad weyn deegaanada kale ee maamul goboleedyadu ay ka arrimiyaan go-aankan waxaanan ka soo horjeesan maamulada jubbaland koonfur galbeed iyo weliba galmudug iyo sidoo kale maamulada kale ee ka jira gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo haatan doonaya inay samaystaan hal maamul oo ay ku midaysan yihiin ha yeeshee maamulka somalilan ayaa isagu jawaab deg dega ka bixiyey go-aankaas waxaana maamulkaas uu iska fogeeyey in dowladda federaalka uu qayb ka yahay inkastoo somalilan horey u shaacisay in soomaaliya inteeda kale ee ka go'day ha yeeshee shirka muqdisho waxaa ka carooday madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed caligaas oo sheegay in shacabka puntland marnaba aysan u hoggaansamayn go-aankaas wuxuuna sidoo kale uu sheegay in puntland ay mar kasta diidan tahay in nidaamka qabaa'ilka ee afar dhibic shan mar kale wax lagu qaybsado hore ayaa aragtiyada deegaanada puntland shacabku ay ka soo dhiibteen waxay dadweynuhu ay sheegeen in loo baahan yahay nidaamka deegaanka in lagu saleeyo labada aqal sida aqalka sare iyo weliba aqalka hoose ee baarlamaanka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay go-aankan ayaa waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadaba ayagu ay go-aan gaari waayeen taasina ay keentay in beesha caalamka ay u go-aamiso nooca doorashada warmaayaalo waan tagnay waa la wada hadlay rasuulka runtii waxaa la yidhi soomaali hogaamiyaasheedii waa tihin waxbaa laydinka sugayey saddex bilood baa laydin sugayey caalamkao dhan baa idin sugayey maxaad haystaan anigu saraaxa waxaan u sheegay inaanu feelgarownay aanna waxba haynin dadku waxay namoodayaan aanaan ahayn aad weyta arrintaas inaan dhahdo waan feelgarownay oo dadku waxay namoodayeen manihin aad maaha intaasaan sheegay kabacdi xalayda waa laydiin talinaya waxay noqotay dowladda federaalka in layidhi go-aan keena international communityguna waxaan qaadanayna go-aanka ay dowladda federaalka gaadho prime ministerka iyo ammayd madaxweynaha iyo option bay keeneen optionkaasi looma cuntamayo waxaa nidhi optionkaasi maya looma cuntamo kii lanoo soo dhiibay ma aha ani qoladaan ka imid ma ogola waxaasay rabtay waayo intaasoo gobol oo sidiya intaasoo isteed mid walba haddii la yidhaha wixii loo soo dhiibay baa la qaadanayaa wax inteelag baa ka imanaya waxay noqotay natiijadii ugu dambeysay inuu prime ministerku soo fadhiisto iyo madaxweynaha iyo ay yidhaahdaan annagu dowladda federaalka waxaanu qaadanay sidaa iyo sidaa iyo sidaas ma aha waxaan soo jeedinay ma aha waxaan ka hadlaynaa international community ama beesha waxaadna waxay tihi kaasaanu taageeraynaa isagaan raacaynaa mar haddaad idinku feelgarowdeen dadku hadday raadinayeen qolo waliba inay boqol kiiba boqol waxay doonaysa ay soo hesho cid helaysaa ma jirto kollay anigu jubbaland baan ku soo noqday labadii boossoon ee wadanay midkoodna maanaan ku guulaysan tii gobolkana maanaan helin tii degmadana maanaan helin waxaa lanoo yeedhiyen haddaan annagu tala keeni yeelnay waxaa lanoo sheegay in sidaa iyo sidaa iyo sidaa la yeelayo dowladda federaalka iyo international communitiga oo gacanta ku hayo oo ku raacay sidaasi si la mid ah in hogaamiyaasha soomaalida ay ku guuldareysteen in ay hal mowqif oo ay ku midaysan yihiin ay qaataan waxaa qiray hogaamiyaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxa uuna yidhi waxaa aad iyo aad nasiib darro u ahayd inaan guulaysan weynay haddaan nahay mas-uuliyiintii dowlad goboleedyada dalka ka jira inaan ku heshiino wax cad oo aan isku qancino waxaan dhammaanteen laakiin wax lagu qasbanaaday lagama maarmaan noqon waayey inay tahay ayaan u aragnaa inkastoo puntland ay ka carootay mowqifka ay qaateen madaxda dowladda federaalka iyo beesha caalamka sidoo kalena ay ogolaadeen xubnaha maamul goboleedyada ayaa haddana arrintaasi waxay u muuqataa mid aanan saameyn badan aanan ku yeelanayn dhaqangalka go-aankan maadaama xubnaha beesha caalamka oo dhan ay soo dhoweeyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sheegay in xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose lagu soo xuli doono nidaamka afar dhibic shan ha yeeshee ay ka duunaan doonaan sidii horey loogu soo xulay sanadku markuu ahaa labadii kun iyo labaiyo tobankii waxa uuna sheegay xildhibaanada in laga soo dooran doono deegaanada maamul goboleedyada waa sida uu hadalka u dhige awal si dadkii loogu rabaiixamay loo arko dadkii inay yihiin dad deegaanadii ka imaanaya iyagoo afar shanta ku imaanaya afar madax ama shanta dowlad macdana in dadku runtii dadka deegaanadaas iyo deegaanada joogeen fursad la siiyo in deegaanada dadka uu ka dhaco doorashada deegaanadaasi oo xildhibaanada soo galaya ay runtii ugu caraan yani xiriir iyo dhow deegaanadaas runtii qofka marka halkaas laga soo doorto deegaanada laga soo doorto iyo waxay xaraysaa mid markaas uu ka xiran yahay iyo xiriir hadda markii tana laga tago arrintan waxay keenaysaa nafta ugu horeysay inay isku tii gobolada dadka iyo dowladgobolada iyo deegaanada dalka ka tirsan inay gacan iyo saameyn ku yeeshaan runtii sidii qofka usoo bixi lahaa iyo xili lahaa haday tahay dowladgobolkaas iyo haday tahay dowladgobolkaas marka taasaan ku sameynay in doorashada aysan hallay sidii xamar ka bixin sidii horeysa koleto in marka tana waxa dooranaya ay sameeyaan odayaasha keliya oo xiliga ay noqoto dad electoral ah qaar ka mid a siyaasiyiinta ayaa sheegaya go-aankan inuu kasoo horjeedo dastuurka u yaalla dalka waxayna aragtidooda ku cabireen go-aankii ka soo baxay iyo kii shalay golaha wasiirada iyo ay tartansiyeen dhammaantood waa cambaaraynana beesha caalamkana waxaan ka codsanaynaa inaysan taageerin dulmi inaan la taageerin aan ka codsanaynaa dulmi inaan la taageerin aan ka codsanaynaa cid allaale iyo ciddii ka soo horjeeda beesha caalamka waxaan aad iyo aad ugu adkaynaynaa waxaan wax loo dhanyahay maaha awal horaan loo dhammeen annagu hadee waa nugu yar yihiin iyo bursi arabnaayo maaha war ummadda soomaaliyeedaa nagala saara ummadda soomaaliyeeda naga saarin dowladaydaa ku qasbaysa beesha caalamkiidaa ku qasbaysa waxay rabtaa dhalinyarada dadkaan ka dhashay in ay shaqo u raadsadaan meel allah meeshay shaqada ka yahayn haddii xildhibaan ku xiran yahay haddii wasiir ku xiran yahay haddii shaqadii ummadda soomaaliyeed maxaad barataba haysa dheheen oo la leeyahay xildhibaan ma leedahay war annagu xildhibaan ma lihin
waxaan leeyahay sinaanta sharciga waa loo siman yahay uu leeyahay dastuurkan ee kumaalgaarka uu leeyahay waa laga been sheegay dastuurka dalka u yaalla haddii la jebiyo qof walba oo meeshu rabo ayuu ka barsanayaa saasay weeg tahay marka dastuurka in laga been sheego ma ahan dastuurka wuxuu leeyahay waa loo siman yahay qodobkiisa koobi tobnaad farqadda koowaad waxay leeyahay muwaadiniin muwaadiniinta oo dhan iyadoo aan loo eegaynin lab iyo dhidig waxaa jira qaar ka mida hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ayagu qudhooda ka soo horjeeday in nidaamka deegaanka wax lagu soo xulo waxayna ku doodayaan xubnahaas in deegaanada soomaalida haatan aanan loo sinayn taasina ay keeni karto in cadaalad darro badan ay dhacdo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka ayaa haatan waxaa looga fadhiyaa dhaqangalka go-aankan laga gaaray nooca doorashada soomaaliya ee sanadkan dhacaysa maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas halkan looga soo jeediyey halka
global hermsi dhegeysto oo aan kuu tilmaamay global